tartankan oo ah tartankii tobnaad ee ciyaaraha kubadda cagta kow iyo tobanka gobol ee dowladdeegaanka soomaalida ayaa ka furmay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga waxaana tartankani lagu furay labada gobol ee kale ah liibaan iyo erar iyadoo ujeeddada tartankanna ay tahay mid loogu talagalay in dhalinta ay isku bartaan sidoo kalena ay dhex marto isjacayl isbarasho dhalinta dhexdooda ah haddaba maxamed mahdi waa wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna idaacadda v o a uga warramay furitaanka tartanka ciyaaraha gobolada deegaanka ee tobnaad isagoo sheegay in ujeeddada tartankani ciyaaraha ay tahay sidii loo abuuri lahaa dhalinta dhexdeeda isjacayl isbarasho iyo weliba isdhexgal tartankii kubadda cagta ee koob iyo tobanka gobol ee deegaanka soomaalida ayaanu furnay waana kii ka tobnaad gobolada deegaanka soomaalida si aad ka horeysaan muddo toddobaad ama laba toddobaad ka hore waxaa dhammaaday tartankii maamul magaalooyinka iyadoo haddana qorshaha siduu ahaa tartankii gobolada koob iyo tobanka gobol ee deegaankeena soomaalidu intay halkan jijiga inooga furmay jijiga stadium ujeeddada laga leeyahy waxa weye inay dhalinyaradu isku arkaan isku bartaan isku dhexargalaan isjacayl iyo walaaltinimo ka dhex buranto midnimo ka dhex buranto islamarkaana hadafka guud uu yahay wadajir iyo midnimo iyo isdhexgalka dhalinyarada marka guud ahaan si wanaagsan buu geedi socodka ciyaaruhu inoogu socdaan waxaa lagu furay tartanka labada kooxood ee gobolka liibaan iyo gobolka erar sidoo kale wasiir maxamed mahdi ayaa dhalinta ku booriyey inay anshaxa ilaaliyaan muddada uu socdo tartankan ciyaaraha wuxuu inoo socon doonaa muddo bil ku dhow buu inoo socon doonaa haddii la yidhaahdo waxaan waxaan rajaynayaa inan in ay anshaxa iyo akhlaaqda ilaaliyaan islamarkaana shuruucda iyo nidaamka ay ilaaliyaan is ixtiraamaan koob iyo tobanka gobol hal gobol unbaa ka guulaysan doona koobka dhammaan tobanka kale waa laga guulaysan doonaa marka in kooxdii laga badiyaa ay ay ku qancdo islamarkaana ay qolada ka soo horjeeda u hambaliyeyso oo ay tiraahdo waad naga fiicneedeen xadaarad halkaa intaa leeg in la gaadhiiso in la gaadho ayaan ugu talagalnay marka waxaan rajaynaynaa inay ciyaaruhu insha allah si wanaagsan inoogu dhammaadaan labada kooxood ee ciyaaraha lagu bilaabay ayaa waxay soo bandhigeen intii ay ciyaartu socotay ciyaaro aad u qurux badan waxayna koox walba isku dayeysay in ay kooxda kale ka badiso kooxda ka socotay gobolka liibaan ayaa waxay heleen laba fursadood oo goolkulaag ah balse uma suuroobin inay ka faa'iidaystaan isla qaybtii hore ee ciyaarta inta ayna dhammaanin ayaa waxaa gool dhalisay kooxdii ka socotay gobolka erar waxayna kooxdaasi gobolka erar ciyaarta ku hogaaminaysay goolka ay dhalisay ilaa daqiiqadii siddeetanaad kadib markay ciyaartu ka dhiman tahay toban daqiiqo ayaa waxaa gool barbardhac la yimid kooxda gobolka liibaan taasoo ka dhigtay in ciyaartu ay ku soo dhammaatay barbardhac haddaba markii ciyaartan ay soo dhammaatay ayaan dareenkooda wax ka weydiiyey qaar ka mid ah ciyaartooyda labadan kooxood magacayga waxaa la dhahaa maxamed saxane xulkee ka socota gobolkee gobolka erar bal ka warran ciyaartidin dhex martay gobolka liibaan wallahi ciyaar qurux badan baan ciyaaray waxaa kusoo dhammaatay barbara hal iyo hala labada kooxood ba wallahi waxay soo dhigeen ciyaar qurux badan marka diiwaanihii nasiibkoon insha allah
anagu dee sanadkan insha allah meel koobkoos ima haweysanayno bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xasan xuseen cali gobolka liibaan xaqiiqda ciyaar adag bay ahayd inkastoo ciyaartu barbare ay ku dhammaatay gobolka erarna aad buu isku soo adkeeyey annagana sidoo kale koley annaga waxaan khasaarnay laba benalty aan khasaarnay inkastoo guusha aan rabnay haddana guushii maanasa helin insha allah inkastoo ay gruub tahay haddana insha allah ciyaaraha dambe inaan badino aan kusoo baxna ayaan rajaynaya ilahi ciyaartana barbaray ku dhamaatay ma insha allah sanadkan waa ugu soo talgalinba ciyaarta in badan waxaa dhaal ciyaarta ugu horreysa inay barbaray ku dhamaata ciyaaraha xigana kolley insha allah guul ma sii wadina ilaa koobkan qaadna ilaah hadduu yiraahdo ciyaartan lagu furay tartanka ciyaaraha gobolada dowladdeegaanka soomaalida ee dhex martay kooxaha gobolka liibaan iyo erar ayaa waxaa garoonka ka soo qayb galay taageerayaasha labada kooxood isku soo wada duubo tartankani ciyaaraha tobnaad ee kubadda cagta ee gobolada dowladdeegaanka soomaalida ee ka furmay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxa uu socon doonaa sida la rajaynayo muddo bil ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga